habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington ciid wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo isniin ah bisha mey ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankuna waa laba waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar guud ahaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaad ku dhegaysan doontaan warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka soomaalida iyo weliba qurbaha waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto sanadkan xoogaa wuxuu kaga duwan yahay sanadii hore xoogaa weli abaarta waa yar kululoo jirta allah waxaan weydiisanaynaa inuuna soo qaboojiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed islaamka dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam waanti baqayr sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu tala gallay dabaaldegga ciidalfidriga allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow debiyadiina buuxsamay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida saraakiisha dalka bakistan ayaa xaqiijiyey in la diyaariyey tallaabooyin lagula tiigsanayo sharciga aflagaadada ee waddanka bakistan ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas imraan khan iyo ilaa boqol iyo konton xubnood oo kale hase ahaatee tallaabadaas ayaa loo arkaa inay tahay mid ay dowladdu arrimaha diinta u adeegsanayso hab ay ku cabsi geliso dadka ay siyaasadda isku hayaan eedaha aflagaadada ah ee loo haysto ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan khan ayaa ka dhashay kadib markii ay xujay u dhalatay dalka bakistan ay ku oriyeen ama ay hadallo deelqaafa ku yidhaahdeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka bakistan shehbaas shariif iyo wafdi la socday oo booqasho ku joogay dalka sacuudiga gaar ahaan masaajidka barakaysan ee nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ee ku yaala magaalada madiina xujayda la sheegayo inay aflagaadeeyeen ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa lagu eedeynayaa in ay xidhiidh la leeyihiin xisbiga ra-iisul wasaarihii hore bakistan imraan khan muuqaalo kala duwan oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad ku qaylinaya khaa'imiinta iyo weliba tuugta xilli uu booqanayay ra-iisul wasaare shariif masaajidka nebiga maamulka sacuudiga ayaa jimcihii xaqiijiyey inay xidheen dhowr qof oo u dhashay dalka bakistan oo lagu eedeeyey inay dhacdadaas ku lug lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore bakistan imraan khan iyo weliba kalkaaliyaashiisa ayaa iska fogeeyey eedaha loo soo jeediyey iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay wax lagu qoslo iyo weliba natiijada ka dhalatay cadaadiska dadweynaha ee ay la kulmeen maamulka cusubi xilli ay suu kordhayaan dhibaatooyinka dhaqaalaha ee dalka bakistan madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa maanta oo isniin ah marti gelinaya xaflad soo dhoweyn ah oo ugu dabaaldegayo ciidal fidriga oo ku beegan bisha barakaysan ee ramadaan biden waxaa ku helin doona xaflad ka dhacaysa aqalka cad ee dalka maraykanka marwadiisa jill biden iyo weliba sayga marwada madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalkan maraykanka madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan ay dib u bilaabeen in aqalka cad loogu dabaaldego xuska maalinta ciidda si ixtiraam loogu muujiyo dadka muslimiinta maraykanka ah aqalka cad ayaa sanadkii hore dabaaldega ciidda ku qabtay hab fogaan arag ah iyada oo ay ugu wacan tahay xanuunka covid 19 mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa ka digaya in qulqulka muhaajiriinta soo gaadhaya xuduudda koonfur galbeed ee dalkan maraykanku inay sare u kici doonto bishan taas oo culays aan caadi ahayn ku keeni doonta laamaha socdaalka iyo amniga ee maraykanka madaxa arrimaha gudaha ee maraykanka ayaa sheegay in ay xasuusinayaan muhaajiriinta in xuduudda maraykanku aanay ahayn mid furan isaga oo uga digay in ay isku dayaan in ay soo galaan maraykanka maamulka socdaalka maraykanka ayaa sheegay in ay maalin walba qabtaan ilaa toddoba kun oo muhaajiriin ah oo isku dayaya inay ka soo gudbaan xadka dalka maraykanka uu la wadaago dalka mexico saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya in tiradu ay gaadhi karto ilaa siddeed iyo toban kun oo muhaajiriin ah maalin kasta in la qabto haddii la oggolaado in lasoo afjaro hannaanka hubinta caafimaadka ee haatan u oggolaanaya mas-uuliyiinta maraykanku in qofka uu ku dhaco xanuunka covid nteen in uu kusii nagaado dalka mexico habkan oo loo yaqaano qaybta labiyo afartanaad ayaa lagu wadaa in wakhtigeedu uu dhammaado bishan may saddex iyo labaatankeeda ciid wanaagsan caweysin wanaagsan halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordhow waxaa idiin soo socda barnaamij gaar ah oo ku saabsan dabaaldega ciidda balse marka hore aan uga sii gudubno warbixinno ku saabsan sida soomaalidu ay u ciideen guud ahaan gobolka sool ayaa si weyn looga ciiday shacabka magaalada laascaanood ayaa farxadooda v o a la wadaagay sida uu warbixintan magaalada laascaanood uga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
guud ahaan gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood ayaa saaka si weyn loogu eegay salaada ciidulfidriga iyadoona degmooyinka gobolka sool si weyn ay dadku ay ugu soo baxeen tukashada salaada takbiirta ayaa laga qaaday goobaha kala duwan ee lagu tukada garoomada ee ku yaala magaalada laascanood iyo masaajida iyagoona dadku ay si weyn farxad oo ay uga muuqatay cibaadaadka ay soo guteen bisha barakaysan ee rabadaan dadkii ka soo dareeray goobaha kala duwan ee lagu tukaday salaada magaalada laascaanood ayaa v o a dareenka farxadda ah ee ciidda ay la wadaageen waxaana ka mid ahaa dadkaasi hadalladooda sida tan maasha allah magacayga waa maxamed maxamed caaqil cabdilaahi xasan nadalo si wanaagsanoo nabadgelya baan ku ciidnay xilliyadii roobka roobabkii oo xalay meelo badan ka curtay maasha allah barwaaqaanu ku jirnaa dhammaanna waxaan la wadaagayaa farxadda ciidda halkan waxaan ka salaamayaa shacabka gobolka sool maayirka degmada dee horumarkiisa aynu aragnay iyo waxqabadkiisii bismillahi raxmaan raxiim magacaygo waa cabdulqaadir maxamed hagar oo ku magac dheer ayatullah waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan kaloon salaamayaa muxuuha faamiligeygi hooyaday walaaladay iyo dhammaan muxuuha faamiligaan kasoo jeedo waxaan salaamayaa saaxiibaday waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda muxuuha islaamkaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak sidoo kale magacaagadoo ku bilaabay magacayga waa mukhtaar cabdijaamac waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada laascaanood ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheer dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan leenahay ciidan ciiddeeda ilaahay haynuu gaadhsiiyo bashbashbad iyo barwaaqo maanta waa maalinta koowaad ee bisha shawaal dhammaan ummadda muslimka ah si wada jira ayay dunida dacaladeeda uga ciidaysaa ehelada asxaabta qaraabada saaxiibada meel kastoo ummaddu ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheer waa maxamed cabdilaahi xaaji cilmi ciid wanaagsan cabdikariim
warka horjooga ciidda iyo maanta sida loo ciiday iyo waxyaabaha sanadkani ku cusub alxamdulilah ilaahay fadligiisi wanaagsan baa looga ciiday maanta magaalada laascaanood maasha allah nabadgelyo iyo caafimaad iyo allahuna soo waafajiyey in soddonkii casho ee bisha rabadaan aan si wanaagsan u soo soonnay sidii soo cibaadaysanay baa lagu ciiday alxamdulilah sanadkan xoogaa wuxuu kaga duwan yahay sanadii hore xoogaa weli abaarti waa yar kulloo jirta allah waxaan weydiisanaynaa inuu na soo qaboojiyo roob dalka iyo deegaanka dhulka iyo baadihiisa magaaladiisa caamima oo ilaahayna siiyo sanadkii hore waxaan ku ciidnay cagaar iyo biyo iyo xareedoo dhulka wadhan sanadkan laakiin abaar iyo kulayl baa xoogaa ay ku soo beegantay alxamdulilah laakiin ilahay fadligiisa waxaan rajaynayna inu insha allah alla ina soo qaboojiyo
magacagaadoo ku bilaabaya ciidda iyo ka hor jawigaa
magacaygu waa jimcaale yaasin cabdi ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhammaan tan waxaynoo rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalo acmaashii iyo fadligii bisha rabadaan magacay waa cabdiqani cabdillahi warsame halkan waxaan hambalyo dhambaala uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda barwaaqo iyo bashbash ha inoogu gaadhsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdi hayban maxamuud waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaanba waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahi subxaana watacaala bashabshay barwaaqaha inagu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta adduunyada meel kasta ka joogaan waxaan rabaa halkan ka salaamo dhammaan faamilkayga iyo ehelkayga iyo carruurteeda iyo cid kastaba oo muslimiina waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaaga dadku bilaabaya
magacaygu waa cabdulaahi cabdi cawad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarak ciid mubaarak ciidulfitr dhammaan ummadda muslimiinta ah dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel kastaad joogtaan waxaan leeyahay ciidul caafiya ciidulfitri ciid wanaagsan ku ciida horumar ku ciida farxad ku ciida nabadgelyo ku ciida waxaan maanta doonayaa inaan kaga faa'iidayso fursaddan qaaliga ah inaan dhammaan la wadaago waxaa jira xaalad adag oo waxa weeye dalka ku jiro oo dadka ku jiro abaara leh xanuuno leh waxa weeye waxaan leenahay bishii rabadaan ayna soo dhaaftay acmaasheedii ilaahay hana waafajiyo raxmaad qoor khayr qabana haynoo shubo cabdikariim nolol v o we magaalada laascanood dhinaca kalena soomaalida ku nool dalka kanada ayaa si la mid ah muslimiinta kale ee dunida ciidda u gutay dabaaldegooda iyada oo sannadkan aanu jirin xarunka covid oo sannadihii hore xakameeyey issoobaxyada ganacsatada soomaalida ayaa xusay in ay fursad soo kabasho dhaqaale u tahay in ay helaan macaamiil badan oo munaasabadda ciidda darteed isu soo baxay xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
waxaa maanta dalkan kanada looga ciidayaa si ka duwan ciidihii u dambeeyey ee uu covid sababay in dadku aysan isku imaan dabaaldegyada iyo farxadda ciidda ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalkan gaar ahaan gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan dadka ayaa isugu hambalyeynaya farxadda ciidda iyagoo sidoo kale salaan u diraya eheladooda iyo asxaabtooda aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo joogta magaalada toronto familkaygii baan salaamahayaa saaxiibaday iyo qaraabada xaaskayga jamaad maxamed nuur iyo carruurtayda dhammaantood khayr baan idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu kulli caam antum bakheer ciid wanaagsan waa ku faraxsanahay inaan la ciido muslimiinta waddankan waxaan deganahay muddo badan dhowr iyo soddon sanaan deganahay hase ahaatee coronavirus dhibaatada oo noo geystay mid lasoo koobi kara maaha hase ahaatee hadeer waxaa waaye maanta fursad baa ilaahay noo sahlay oo maarata isku wada aragna meeshaas ciid wanaagsan muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan sheekh abubakar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin weliid ee magaaladan toronto ayaan weydiiyey waxa ciidan ay uga duwan tahay ciidihii hore alxamdulilahi rabbilcaalamiin runtii muslimiintu aad iyo aad bay ugu faraxsantay waxaan tusaale ahaan ciiddii hadda ugu dambaysa masaajidka ayaan ku ciidnay waa la kala fogaanayey yacni maaskigaa la xiranayey dad koobanaana masaajidka soo galaya yani maaragta waxaana ka xumaa dad badan inay soo geli waayeen masaajidka laakiin ciidan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ummaddii dhan baa isu imaanaysa dadkii o dhan baa isu imaanaysa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidan farax dheeraada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraabo xiriirin dheeraada inay ka dhalato maadaama alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dadkii ay isu furmeen wixii ciriiriga ahaayoo maaragtay kalfogaanshihii iyo wixii dhanna la qaado yacni khayr baan u rajaynana ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciidan ciiddeeda kale khayr inuu nagu gaarsiiyo wixii dhibana ilahay inuu nagu hayo jazaakum allahu khayran dhanka kale ganacsatada soomaalida ayaa farxadda guud ee ciidda ka sokow dareemaya in ay galeen jawi mashquul ah maadaama ay helayaan macaamiil badan oo sabab u ah munaasabadda ciidda iyo xayiraadihii covid oo aanan jirin awgood waa kan maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayadda ister oo ah maqaayad furan afar iyo labaatan saac maalin walba ciidan ciidi hore waxay ku duwan tahay ciidihii hore dhan lama dhihi karo laakiin waxaan ku dhihi lahaa saddexda ciid ama shanta ciid ugu dambeysay covidka awgeed ayaa loo sameeyey social distancega iyo in aan la ogolaanin public diningkii hadda maadaama oo dib loo aflaxay dadka inay wada fadhiisan karaan waa farxadda ugu weyn oo ciidda hogaami doonta hadduu ilaahay idmo marka ciidani waa ciidda ugu horeysay oo dadkii kulligii ay wada fadhiisan karaan iyaka oosan lahayn in restrictions taasna waxaa noo sii dheer buffey table oo ummaddii ay ka xolo karaan wax alla waxa ay jecel yihiin siiba hooyooyinkii caruurtii iyo aabooyinka walahi mashquulka aad ayuu u badnaa doonaa hadduu ilaaha idmo sababta ay tahay hadda waxaan ka dareemaynaa meesha waa aad ay u tahay over capacity dadka badanaa waxaawaay waa inaysa sugaan ee fadhi ay helaan laakiin bisiga awgeed waxaan u talagalnay staff tiro badan aan u talagalnay tiim badan oo kala hagi doono oo u fududay doono xagga speedka socodka iyo xagga cuntada iyo soo dhaweyntaa inkastoo dalkan maanta ay tahay maalin shaqo haddana dadka muslimiinta ah oo ay soomaalidu qayb ka yihiin ayaa fasax ka qaatay shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidulfidriga islamarkaana ay wakhti ula qaataan qoysaskooda asxaabtooda iyo dhammaan muslimiinta kale xuseen urxaaji v o a toronto
haweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ciid wanaagsan idil ahaantiinba dadka soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa maanta iyaguna maamuusay munaasabadda ciidal fidriga waxaa maanta si weyn looga ciiday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba deegaanada ku dhow inkasta oo ay roobab jireen warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ugu horrayn qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale magaalada dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ciidda iyagoo sidoo kale fursadan ka faa'iidaysanaya ayaa waxay salaameen ciidulfitriga awgeed qaar ka mid a eheladooda magacaygu waa cali xasan axmed ciid mubaarag baan leeyahay muslimiinta dhammaan khaasatan dhadhaab iyo dadka jooga xeryaha qaxootiga asalaamullahi calaykum waxaan salaamayaa waalidiinteyda dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtayda dhammaan waxaan salaamayaa khaasatan marka waxaan salaamayaa xaaskayga ifrax xasan axmed waxaan salaamayaa hooyaday salaada maxamed maxamuud waxaan salaamayaa walaaladay kulli dhammaan axmed xasan axmed iyo dhammaan muslimiinta dhammaantooda waan salaamaya marka ka waran see maanta looga ciiday dhadhaab wallaahi maasha allah aad baa loogu ciiday waa farxad dadka aad bay u wada ciidayaan jawigu iska fiican yahay alxamdulilah xilli roobroob baan weli kusii jirnaa maasha allah dhammaan waxaan u arkaa muslimiinta inay si fiican u ciidayaan magacaygu waa canab geedi maxamed oo ku nool xerada qaxootiga ifo xeryaha dhadhaab si wanaagsan baa looga ciiday khaasatan xerada ifo waana soo dhaweyna waanu ku faraxsanahay waxaa halkan ka salaamayaa ehelkayga qaraabadayda saaxiibaday asxaabteyda dhammaan oo ku kala nool dunida daafaheeda kulli dhammaan waan salaamaya waxaana leeyahay kulla caam waantum bikhayr baan leeyahay ciid wanaagsan waan wada hambalyeynaya runtii waa aad baan u faraxsanahay ciidan ciidihii hore way ka duwan tahay sababtoo ciiddii hore lisma bulshada isma dhexgelaynin waxaa saameeyey waddanka oo cudur la dhao coronavirus saa darteed hataa liskuma imaano bulshada iskuma imaana iskuma imaanan waa la kala xirnaa laakiin ciidan waa hal meel baa lagu wada iiday hal mar baana la wada iiday marka aad baan runtii u faraxsana farxaddeeda maanta ma soo koobi karo waxaana salaamaya islaamka caalamka ku nool oo dhan waxaan leeyahay kulli caam waa bikhayr magacaygu ayaan lacabdi cali oo ku sugan xerada ifo waxaan muslimiinta dhan la wadaagayaa farxadda maalinta ciidda alxamdulilah rabbilcaalamiin waan aad baan u ciidnay si farxad ku dhean tahay baan ku ciidnay ilaahay baa mahad iska leh ilaahay hanaga aqbala ramadaankii aan soo soonnay iyo cibaadooyinkii dhannaa dhammaantii aan soo samaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmahanaga annaga familiga dadka islaamkaa deriska aad baa loo ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin si farxada ku dhean farxad basbash roob baan noo daayay alxamdulilah rabbilcaalamiin jawi aad u fiican ciiddii hore ciidan waxay uga duwan tahay dadku iskumaysa soo baxaynin waxaa isku soo mataqaanaa because of corona jiray dadka way kala xixidnaayeen laakiin ciidan alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan mataqaanaa u ciidaynaa meesha mataqaanaa xagardheera reer ifo reer dhagaxley waxa dhan maanta way isdaba socso adba meel bay u kala gooshayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iska leh marka ayaan low ka waran dareenkaaga maadaama xeryaha qaxootiga ee dhadhaan maanta si weyn looga ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal macaane aad baan mataqaanaa aad baan si farxadle baan ku iidaynaa ciidan ciidihi hore waxay uga duwan tahay dee waa isku furan yahay oo dadku dariska ehelka qaraabada hadba ruuxi meesha kaaga sugan yahay baad aadi kartaa ciiddii hore waxaas ma jirin restriction baa iska jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iskale aad baan mataqaanaa u ciidaynaa alxamdulilah waxaan mataqaanaa ta u mahad celinaya dhammaan shaqaalaha v o a maadaama ay siisa fursad aan kula hadlo ehelkayga wixii dibadda jira wixii dalka jira alxamdulilah rabbilcaalamiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr waxaan sidoo kale si gooni u salaamaya abay cabdicali oo ku sugan wadanka maraykan khaas ahaan minnesota waxaan sidoo kale la wadaagayaa ummadda dhammaantood islaamka ah farxadda maalinta yowmal ciid ah dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay deegaankan dhadhaa maxamed daahiye ducaale oo la hadlay v o a ayaa isaguna wuxuu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaankan dhadhaab kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga inay si nabadgelyo ah u wada noolaadaan isagoo uga baryay ilaahay bashbash iyo barwaaqo waxaan dadkooda lagu rajeyn ciid wanaagsan lilcaydiin milfaydiin ilaahay ramadaankan allaha noo aqbalo ilaahay nabad iyo roob iyo jamaa allaha na siiyo waxaan rabaa inaan u hambayo dhadhaabo adilbo ciidan ayaa waxay ciidihii hore lasoo dhaafay oo uga duwanayd maadaama ciidihii hore aysan dadka sida ay maanta iskugu soo baxeen aysan iskugu soo baxaynin sababa cabuqa covid nteen awgiisa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab dhinaca kalena magaalada nairobi oo soomaalidu ay meelo badan ka ciideen ayaa qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ay farxaddooda la wadaageen v o a codadkan waxaa soo duubtay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga waa cabdulaahi xasan khaliif oo ku iiday caasimadda nairobi gaar ahaan islihay kula caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa xubbi cabdulaahi cabdi waxaan ku suganahay magaalada nairobi waxaa kusoo tukaday slihay dhammaan ummadda soomaaliyeed islaamka dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa anta bikhayr sanadkan sanadkiisa galo bashbashi barwaaqaalahana wada gaarsiiya insha allah asalaamu calaykum waa salaamay dhammaan muslimiinta meelay ku ciidayaanba magacaygu waa xasan saalax maxamuud dhammaan muslimiinta waxaa leeyahay kulli caam wa antum bikhayr maanta waxaan ku ciidaysanay nairobi slihay iskuulka la yidhahdo kulli caam wa antum bikhayr magacayga waa abiyan barre xasan maxamuud waxaa maanta ku ciidaysanay isliihaay waxaan ku suganna magaalada nairobi ciid wanaagsan ummadda muslimka dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed magacayga oo ah maxamed cabdirashiid oo ku magac dheer tubak sakuur waxaa idin leeyahay ciid mubaarag kullu caam antum bikheer waxaa ku ciidaysanayaa islii gaar ahaan isliihaay waa anigoo ku magac dheer maxamed cabdullaahi abdi waxaan ku iidiyaa nairobi gaar ahaan isliihaay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan farxaan khaliif maanta waxaan ku iidnay magaalada nairobi garoonka isliihaay dhammaan ummadda muslimiinta gaaraan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa ikhlaas maxamed carees waxaan u sooceynaa maanta si qurux badan alxamdulilah ramadaanka ilaah khayr noogu dhameeyey ciidiina maanta si wanaagsan oo qurux badan u sooceynay dhammaan islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul caafiya calayna wacalaykum taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal adina aad baan ku salaamaya bismillaah magacayga waa cabdifataax cumar maxamuud ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu hambaliynayaa maalinta farxadda ciidda ah dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulla caam waantum bikheer aad bay umahadsan tahay wariyaha v o a ee magaalada nairobi intisaar xasaale xuseen oo cododkaasi nairobi kasoo dirtay halkaad nagala socotaana waa v o a laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna u dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan idinku talagalay maalinta ciidda waxaana si wada jira idinku soo daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar waana qaybtii labaad ee barnaamijka ciidda
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka
nuurow barnaamijkeenna haddaan gudagallo ciidda dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan haatan u kacaynaa oo wariyaheenna v o a axmed nuur iyogol uu ku sugan yahay arrimaha laakiin xiisaha leh waxaa ka mid a fannaan aad u cod macaan oo mar dhoweydba adiguna aad dhegaha u dheh raadicinaysay aad iyo aad ismaaciilow fanaankaasi aad ayuu igaga yaabiyey dabcanna haddii uu sidaa kusii socdo waxaan filayaa in uuba noqon doono fanaan weyn oo wacdare ka dhigi doona saaxadda fanka soomaalida marka wariyaha v o a ee dhadhaab ayaynu u deynaynaa sheekada dhegeystayaasha uga hor dhici mayno axmed nuur yogol ayaa la kulmay cabdulaahi nuur weheliye iyo qaar ka mida fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab mahadsanidin ismaaciil iyo nuur ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida barnaamijka ciidda ee washington iyo dhadhaab ka soo gudbinayno sheekooyin xiisela ayaan dhinaca dhadhaab inooga hayaa waxaa maanta marti inoogu ah barnaamijka kooxda hubaal biisbandi ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waana fanaaniinta kale ah cabdulaahi weheliya canshuur baabeed iyo siciida xuseen maxamed kajal in badan ayaad ka daasheen dhinaca muusiga maanta si dabiici ah oo bilaa muusiga oo heese wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayaan halkan idinku haynaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ugu horeyn cabdulaahi ciidan maanta ummadda markaasi muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaliyeed aad ugu tala gasheen maalinta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu talagalnay hees oo dalka allow nabad ku soo celi aan leenahay iyo majaajilo yar oo aniga iyo kaajal aan isla jilayno hadduu ilaah yidhaahdo heestaasi allow dalka nabad haddii aad ku bilowdaan allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow debiyadiina buuxsamay allow nimcadaa durduurtaa allow deeqdaada weeyaa allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi waayahay aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi iyo sidoo kale siciido cabdulaahi waxaa jirta hees sahroy oo in badan markaasi dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba soomaali fara badan oo dunida daafaheeda joogtay aad u dhegaystaan marka heestaasi cabdulaahi haddii aad dhegaystayaasina dhegaysanaya ciidda owgeed aad u qaado sidii limudaay soodshay macaane sinabay ogaaw sansuur iyo kasamrees suuban walkii tilmaame sansuur iyo kasamrees suuban walkii tilmaame samantooda raac sinabay ogaaw sanjishe masuulaaw masuulaaw waayahay cabdulaahi iyo siciido aad baad u mahadsantihiin
runtii waa heeso xiisa leh weliba qaybo ayaan ka dhigi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ayaan heesaha qaar ka sii wanaagsan oo uu welibana codkan iyo cod ka wanaagsan ku qaadayo ayaan mar dambe dhegaystayaasha maqashiin doonaa haatanna bal aan nuurow eegno soomaalidu sanadkan daafaha dunida ayay aada ugu kala filqsan tahay sidii sanadii horeba dhegaystayaal kala duwan oo minshiinaha australia maxaa la odhan indonesia malaysia ilaa maraykanka ilaa meel walba soomaalidu way ku ciiday xataa philibiin ilaa philibiin soomaalida waxa marka aan aan kala xulinayna ismaaciil oo dhegeystayaasha noo soo duubay salaamaha iyo hambalyooyinka ciidaha waxaan la yaabay waxaan waayey qaarad aysanba ku noolayn soomaalida ilaa aniga sheekada igu xiisaha badneed waxay ahayd mar ka mida anigoo waraysi raadinaya ayaa waxaa jirta jasiirad yaroo layidhaha kiribati waa mid ka mida jasiiradaha dunida dee dhinaca cadceed soo baxa ugu xigta waa garta waana meelaha cadceedda dunida ugu hor hela dad yaroo koobanba ku nool waan la hadlay waxa lay nin soomaaliya ku haystay meel internetka laga kafeega maxaa internetka laga isticmaalo nin soomaaliya oo weliba khad tahriib u socday marka soomaalidu koone ilaa koone ilaa fiji island ilaa meel walba way joogaan bal haddaba soomaalida qaar ka midii sida ay u ciideen ayaan qayb ka mida codadkoodii iyo duruufaha ay ku sugan yihiin idin maqashiinayna magacigu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suud suudan halkan waxaa looga iilay jawi ka qurux badan sannadihii lasoo dhaafay ee covid nneteen ku halakeeyey caalamka si gaar ah mas-uuliyiinta suud suudan oo ay qayb libaxle ay ka yihiin jaaliyadda soomaalida sanadkan waxa ay ku iileen goobo kala duwan oo dalkan ah si gaar ah shucuubta jubbo waxaa loo asteeyey garoonka miidaan zahra iyo garoonka weyn ee inyagaroon waxaana munaasabadda kasoo qayb galay mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda suud suudan ugu dambeyn waxaan halkaan salaan hawada u marinayaa shacabka muslimiinta meel walba oo ay dunida ka joogaan soomaaliya waxaan ugu duceynayaa in ilaahay ku hagaajiyo maamul iyo nidaam buuxa maalmaha soo socda haddii alla idmo insha allah waa mahadsantihiin magacaygu waa maxamed cabdulwahaab sheekh maxamed ku magac dheer anwar waxaan deganahay magaalada arlington virginia waa markii iigu horeysay aanaan ku iido dalkan maraykanka intii ka horreysay waxaan ku iidi jiray dhammaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo iyo tahniyado iyo farxad uga dirayaa dhammaan qoyskayga iyo eheladayda oo ay ugu horeyso hooyaday xabiiba daahir maxamuud oo ku nool dalka sweden iyo caruurtayda oo dhammaantood ku wada nool dalka soomaaliya magacaygu waa yaalo xuseen cabdi waxaan ka soo hadlayaa london waan salaamaya asxaabta v o e da meel walbay joogaan aniga iyo qoyskeyga waxaan leenahay soomaali meel walbay joogaan farxad ku ciida salaan kan iyo laabaan idiin soo diraynaa insha allah tacaala wadanku waa noo hagaagi doonaa meel walba aan joognana waxaan isugu soo noqon doonaa wadankeeniyo nabada ciidan waxay ciidihii hore uga duwan tahay meel walba dadka soomaalidu is caawiyeen waxaana rajaynayaa inaan is wada caawin doono hadduu allah awood la ogolaado qof walbana uu qaadan doono mas-uuliyadda ka saaran dalka dadka iyo diinta waa mahadsan tihiin waxaan idin leenahay ciid mubaarak v o a si gaaraan idinkugu mahad celinaya asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa xarbi cilmi faarax oo jooga magaalada london u k waxaan rajeynayaa sanadkan inaan ku wada ciidi doono nabad iyo farxad labadii sano ugu dambeysay sanadkan wuxuu uga duwan yahay ilaahay wuu naga dul qaaday cudurka covid-ka waxaan jeclaan lahaa salaan qaasa inaan u diro oo ciid ah bahda v o a da meel walba ay joogaan ugana mahad celiyo xiriirka iyo isku xirka ay u sameeyaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa mahadsantihin magacaygu waa cabdiweli oo ku sugan istanbul turkiga ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr ciidan ciidada ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo ciidan anaga waxay nooga duwan tahay labadii ciidood lasoo dhaafay waa ciid xoogaa la fududeeyey ama badanaa laba qaaday xayiraadihii la xiriiray coronavirus waxaan rajeynaa insha allah in ciidaha soo socdana sidaani si ka wanaagsan loo ciido mar kale ciid wanaagsan baan idin leeyahay v o n oo ku mahadsantihiin barnaamijkan aad aad inoo qabateen
waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa amal maxamed saciid ahna qasuulka safaaradda soomaaliya ee dalka maleesiya waxaan farxadda ciidulfidriga la qeybsanaya dhammaan ummadda muslimiinta ee dacfaha caalamka ku nool kulli caam wantum bikhayr ciid wanaagsan waxaa halkan hambaliyada ciidda iyo salaan u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool wadanka maleysiya waxaan kaloo halkan ka salaamayaa waalidiinteyda iyo walaaladeyda iyo dhammaan asxaabteyda iyo ehelkeyga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabduqaadir maxamed saciid oo jooga wadanka jina gaar ahaan magaalada iwo waxaan halkan dhammaan dadka muslimiinta oo dhan ka leeyahay ciid mubaarag ilaahay hanaga aqbalo bishii ramadaan ee barakaysnayd waxaan si gaara u salaamayaa hooyaday macaan faadimo cabdulaahi caalin oo aan leeyahay hooyo ciid mubaarag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak magacaygu waa khadar xasan khaliif waxaan ku ciiday dalka indunesia gaar ahaan caasimadda jakarta almost waa sanadkii shanaad aan ku ciido maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan la ciido waddanka adduunka ugu muslimiinta badan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta ummadda soomaaliyeed ehelkaygii qaraabadaydii meel walbay joogaan waxaan si gaara u salaamayaa hooyada ruqeel sheekh xasan oo joogta magaalada wardheer hooyo aamina abti cumar dhammaan ehelkayga qaraabaday ciid mubaarak kulli caam waantum bikheer assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacayga waa maxamed maxamuud cali kana soo hadlaya wadanka filibiin gaar ahaan caasimadda maniila waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan muslimiinta dhammaan soomaalida dhammaan qaraabada dhammaan ehelada dhammaan asxaabta meel kastoo aad joogtiin halakana si khaasa waxaa salaan khaasa uga dirayaa hooyaday macaan shukri maxamed xoosh sidoo kale walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak anigoo ku bilaabay magacayga cabdimutal ibraahim shaawey kuna nool dalka masar qaahira waxaan halkan ugu hambalyeynayaa soomaalidu meel walbay dunida ka joogto gaar ahaan reer kaahiro oo aan leeyahay ciid wanaagsan kolley ciidan maasha allah ciidii hore waxay nooga duwan tahay ustaadi haddii aan halkaa galo ciidan maasha allah wadankeena wuxuu
ku beegan yahay xili doorashaad oo maaragtay qabanqaabada doorashada lagu jiro oo la dooranayo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ay shan sano soo socoto amba afar sano soo socoto waxa weeye mataqaanaa kii imaadan insha allah hambal yaaleyna waana la shaqey doonaa waxa weeye haddii aan ku daro waxa weye halkan waxaan ka salaamaya reerkayga dhammaan familkayga magacayga waa nasteexa cabdilaahi waxaan ku noolahay magaalada dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira maasha allah farxadda ciidda aada ayaan maaragtay ciid usoo dhaweyneynaa teeda kale ciidani waa ciid nooga duwan ciidihii hore sababtoo ah cudurka xumaa covid nteen ilaahay maaragtay ummadda ka khafiifiyey alxamdulilah dadku si faraxsanay ku wada iidayaan saas daraadeeda aad baan u faraxsanahay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa in halkan salaan uga soo gudbiyo dhammaan ehelkii qaraabada waalidiinta walaalaha kulligood waxaan idin leeyahay kula caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal
waan gartay soomaalidii way kala baahsan tahay daafaha dunidana way ku kala sugan tahay haatanna mar kale waxaan dib ugu noqon doonaa hee xeryihii dhadhaab iyo weriye axmed nuur yogol iyo weliba fanaankan codka macaan anigu codkiisa aad ii soo jiitay welibana say isaga tumanayaan iyo waxay sawirmay welibana meelaha ay fadhiyaan iyo waxaan siyaa kaa duldejiyo xeryihii dhadhaab ku dhex geeyo yaa waa wax cajiiba yacni sida maaragtay jawiga macaan ay ku jiraan aad iyo aad iyo maaragtay sida jaanta isuhelaya isula helayaan iyo maaragtay sida ay isugu baxayso waa wax la yaab leh marka qolo walba waxbaa u daran hadeer sawirka waxaad ka garan karaysaa hadeer fanaankan oo kale ee ku sugan xeryaha dhadhaab waxaad ka dareemaysaa baahida fanaaniintaasi dhinaca nabadda dhinaca daldhiska qof walba baholyowgu wixii ka maqan buu raadiya marka heesihiisa hadeer hees ka mida heesaha soo socda wuxuu kaga hadli doonaa calanka nabadda heesaha marka bal qaybta qaybta ugu dambaysa ee waraysiga uu la yeeshay wariyaha v o a axmed nuur yogol fanaanka iyo weliba fanaaniin kale oo la joogta ayaan haatan idinku soo dhaweynaynaa waayahay cabdulaahi iyo sidoo kale siciida aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi heese kalaad qaaday oo markaasi aad kaga hadlaysay dhanka jacaylka iyo sidoo kale arrimo kale marka dhegeystayaasha waana dhegeysanaya haddaad hees kale aad la wadaagto
waxaan la wadaagayaa hadduu ilaahay yiraahdo hees ayadana ma aragtay oo miraheeda waxaa iska lahaa oo aad u sameeyey aniga lixankan saaray cabdulaahi shaafici waana salaamayaa meel walba duunyada uu ka joogo dhinaca jubbaland baan ku ogaa heestaas waxaa ahaa hees cusub inaan xoogaa ka qaadaan rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo cadced soo baxaysaay cadda shan iyo toban iyo ubax caynba cayniyo caleen dharabku mayray cusub iyo ugbaadey bidhaan lala cajibayey cadkii layga beeraay curadii andhalaayey cadawaha ku naceeb iyo carabkiyo cayuuntiyo kuwa samaha coriyaba kaa celi ilaahay
waayahay weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ciidda oo markaasi ah midaan ka soo diyaarinay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana ila jooga qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi weli dhanka heesahan kusii jiraa marka haddaad hees kale aad la wadaagto dhegeystayaasha markaasina dhegeysanaya waxaan la wadaagayaa hees arwaaxdii nafteeda la yidhaahdo waan salaamayaa madar faarax xaggaas isagana kooxda hadda badanaa qaar baa naga wada maqan ciid wanaagsan soomaali weyn meel walba dunida aad ka joogtaan arwaaxadii naftaydiyo indhahaygiye indhahaygiye sida ogta waagiyo siraad siraad aragti dheere ubaxiyo ugbaad baxay maanka udugeeday ubaxiyo ugbaad baxay maanka udugeeday taan aaminkeedii dumar uga irdhoobay aaminoy aaminoy aaminoy axdigiyo jacaylkana lama ilaawe axdigiyo jacaylkana lama ilaawe
waa tahay wax baa ka dhacay cabdulaahi ma jirtaa qise markaas adiga si toosa ku taabatay tusaaleahaan oo kale gabadh aad jeclayd oo kale oo duruufaha idin kala geeyeen in waktiga uu kugu simi waayey arrintaas aad hees ku cabirtay way jirtaa qisooyinka aad bay horta u badan yihiin inkastoo loofkeyga xerooyinka oo aad u badnayn qiso oo hadda khatara kheyr allaha siiyo gabadhan wiilka ii dhashoo kaleeto xamdi baan lahaa iyadana waan salaamayaa dadku hadday isku wada wacan yihiin waayaha iyo waktiga hadduu calaf dhammaado waaba la kala tagaa laakiin qisay kugu noqonaysaa heesaan ka sameeyey way jirtaa waayahay heestaasi haddaad la wadaagto dadkana dhegaysanaya heestaas erayadeeda waxaa ka mid a haddii aan soo qabto iyada oo shidan inkastoo ay heesta ay badan tahay xoogaa yaraan ka soo qabanaya hadduu ilaaha yidhaahdo damaciga wareera darajaday dhaafinay dareenkayga waa kii daacad mooday damiirkay dabkii leeshidoo huray duuqayga lumayo lumayo anaa dumar dugaashaday dooqaaga lumayo lumayo adaa dumar walaashaday darajiyo daryeeliyo dabajoog walaalnimo diidday sida danteenne darxumada tanoo kale dugaaguba ma yeele hunoy
waayahay cabdulaahi waan kugu soo laaban doonaa siciido xuseen maxamed oo kajal ku magac dheer xoryaha qaxootiga ee dhadhaab aad baa lagaga yaqaanaa iyo weliba sidoo kale baraha bulshada ay soomaalidu ay isticmaasho ma jirtaa qiso ku taabatay wiil aad jeclaatay wakhtiga ina kala geeyey walaahi horta qise i taabatay oo xanuun badan way jirtaa jacaylkana waxaa waaye wakhtigu ninkii joogaba waaye wax walbuu la kulmaa laakiin jacaylo badan ee xanuuno badan igu reeb way jiraan wakhtigan hadda aan taaganahay wiil baan jeclahay wiilkaasna xaas buu leeyahay micnaha mana ahan mana ii suurtagelinaysa ana nolosha la wadaago anigoo baqdin badan igaga jirto naag aad u maseer badan aan ahay jacaylka waxaa ii weheliya maseer badan waayo waxaa laiga yaqaanaa baxriyaha dhadhaab hooyadii maseerka wiilkaas aad iyo aadaan u jeclahay waxaan leeyahay meel kasta uu joogo nabad badan iyo caafimaad badan ku rajeynaya koley magaciisa ma raba anaan sheego ama aan bulshada la wadaago koley wuu isgaranaya hadduu micnaha aniga barnaamijkuna ka hadlaya hadduu arko waayahay siciido kajal aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi baan ku laabanaya guulayso oo calanka hayagow kuma gabo ilaahay go'na kama dhiga cadow kuma bado shisheeyuhu geyigeenan hodanka hoy hoy ciideenan daabka mahantiyo gumaysigu mahantiyo gumaysigu labadaada garab iyo geesiyada ku doortee kugu gayfan adiguna eebbahay magaasiro magaasiro eebbahay magaasiro magaasiro
waayahay aad baad u mahadsan tihiin cabdulaahi weheliya canshuur oo ku magac dheer baabeed iyo sidoo kale siciido xuseen maxamed oo ku magac dheer siciida kajal ugu dambayntii baan soo gaaray aan ku horeeyo siciido siciido maxaad oga tegligay dhegaystayaasha na dhegaysanaya maalintan ciid ee farxadda ah wallaahi waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan soomaali intii aqoontii iyo magacayga iyo muuqaalkaygaba taqaano waxaan leeyahay salaamu calaykum ciid wanaagsan baan idin leeyahay halkan waxaan salaan bogaadilna waxaan uga dirayaa walaashay qaaliya oo joogto maraykanka iyada iyo ciyaalkeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan bogaadinta intaa la eg baan u marinayaa hawada ciid wanaagsan baan leeyahay ciidan ciideeda ilaahayna waxaan ka baryayaa ciidan ciideeda kale annagoo nabad ani dalkeena ilaahay nabad noogu celiyo oon nabada ugu dabaalno doorashada sanadkan jirtana doorasho xuriya nabada allah nooga waa tahay cabdulaahi ugu dambayntii heesta aad dhegaystayaasha uga tegi laheed aad jeceshahay heeste weyn hadduu ilaaha yidhaahdo iid wanaagsan waxaan oga tegayaa hees aniga aan aad ma aragta aan u jeclahay heestan xamari waaye anna waa sabra adna iyo sabraan laha adduunya sabray sheegata waay samaanad iila socee socee sayla iila cayaar samaanad iila socee socee sayla iila cayaar sii ayugeen ii soo sikee satrigaaga isaar anna waa sabraa adna ii sabar si karoon male saharoy si karoon male sidaas ku suurta galaa galaa oo ku sii mahelaa sidaas ku suurta galaa galaa oo ku sii mahelaa caasho jaceelkeennii sugnaay sacabka loogu tumaa si karoon male
waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
barnaamijkan gaarka ah ee ciidana weli fari kama qodna n haddii aad maqli jirtay fanaan soomaali ah oo ku heesa heesaha carabta ama hindiga waxaan barnaamijka maanta idinkugu haynaa fanaanad u dhalatay dalka ethoobiya oo ku heysta weliba si aanan caadi ahayn ugu heysta heesaha soomaalida ismaaciil ayaan jeclahay inaan u daayo inta inta noo harsan nuurow fanaanadan waxay u dhalatay dalka ethoobiya gaar ahaan qowmiyadda tigreega ayay ka soo jeedaa hiruut baa la yidhaahdaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ayaan kula hadlay hayruutakahaymaanes ayaa la yidhaahdaa magacayga haye kolay soomaalidu magacan inay ku cusub yihiin ama de iyadana u baran inay ku noqdan layaa ma laha because hadda kahor boqol jeer way ahaa markaa magacayga hayruut taklahaymaanes baa la yidhaahdaa miyaanay kuula bixin soomaalidu magac soomaaliya oo laysaga kaa yeedhino sida qamar iyo ya
walaa wayla soo baxeen inkastay ay hooyada dahi jirtay hooyana magac gaaray ugu yeeshaa waxaan dhahdaaye ruol bay u tiraahdaa haye laakiin magacyo badan baa iska leedaho qoloba qolo qala qoloba magaca kugu yeedhe ya qaar huruud qaar huruud igu idhaahda iyo qaar huruud igu idhaahda iyo maa way iska badan yihiin macal fruudkii macmacaankii waxaasaa lagu yeedhaa aye aye aye horta adigu xaggaad xaggaad dhalasha ahaan kasoo jeedaa bal dadka haddaad u sheegtay inaga og dhinaca kale anugu waxaan kasoo jeedaa waxaan ahay gabadh tigrayad etoobiyaan waa saas walaala tigree iyo etoobiyaan haddana soomaaligii ka badisa dad badan hade soomaalidu hooyadada soomaaliyeed haa dee hooyadada soomaaliyeed dhinacii hooyaad soo raacday oo af soomaaligii dhinaca hooyaad ka soo raacday
ha ha de so qofkii hooyo afka hooyo maxaa loo yidhaahdaa then waa hooyo markay korso kule afkeedii iyo dhaqankeedii iyo waxay isugu korsaa bu sidee baad isugu dheeli tirtaa dhaqankan etoobiya iyo iyo qowm dee waxaa jira etoobiya qowmiyada leedee dee tigreega iyo meelahaad ka soo jeedid iyo dhaqankan soomaaliga mararka qaarkood ma kugu adkaadaan inaad isu dheeli tirtid
walaal tigreega mahadalad weydisi mooyaan afkaygii afkay afka tigreega kuma hadlo dhaqankoodana kuma bedni so adigan arkay inaan soomaaliyoobay oo dhinacii hooyaday aan raacay afka tigreega kuma hadlo laakiin qofkii wuxuu yahay dhiiggiisa wuxuu yahay inuu maxaan dhahday qaryana ma aha qofkaan ahay iyo dhiigaan ahay oo oo gabad tigreebaan ahay heeso badan baad leedahay dadku aad bay u jecel yihiin heesta aad markii kuugu horreysay aad fanka iska yar baadhbaadhid maxaa xaggee baad ka soo gashay bal fankan sidee baad ugu soo dhammaatay fanka saan isoo galay anu ano iyo iyo adiis maygeeyey den halkaasaan iskuolka ku dhameystay markaan iskuolka dhameeyey jaamacadda fankaan galay yared university college yaa la idhaha meesha university baa loo galaa fanka waan garta markaa taasaan kasoo qalin jebiya anigu den markaad aad qalin jebinayso oo oo gabagabadii waa inaad wax muujiso moogtahay markaa markaa teatarka markaad diyaarinaysid waa inaad heesna ad diyaarisa markaad anigu halkaan ka soo baxay o wixii aan ka ahay soomaalidaan qaatay dad badani fanka waxay isaga soo galaan qaar iska jeclaada qaar codkoodu wanaagsan yahay qaar qaarba siba isaga soo galaan marka ad waxaad leedahay shahaadaan u sitaanu shahaadan kusoo galay bahalka
ha shahaadaan usoo galay waa runtaa de way si loo bartay oo dhaqan ahaanba specially hasan soomaali ahaan soomaali ahaanna maba yaqaanaan umaleeyaa inta sunka jaamacad loo soo maro
waan gartay maanta oo ay ciid tahay bal haddaad istiraahdid dhegeystayaasha soomaalida ah ee daafaha caalamka kaa dhegeysanaya maxaad usoo qaban lahayd bal heestee baad usoo qaban lahayd anonada waadi kula ciidaya wata ciid mubaarak baan leahay marka u horreysay ilaahibaa mahad leh marka labaad hooyaday macaan ayaan leahay ciid mubaarak hooyaday faadima saara aadan iyaan halkan ka leahay hooyo ciid mubaarak bulshada caalamka caalamka cidda ku noolo muslima ciid mubaarak ilen soomaalidu ma ahay muslimka way badan yihiin moogtee waan gartay marka gaar ahaana dee fankayga garanaya ee dadnimadayda garanaya ee waxaan ahay ee garanaya ee soo dhaweeya shacabka waxaan dhahdaay soomaalida ayaan leeahay abkiyaal habayaashay ciid mubaarak ciid mubaarak baan nagu leenahay ciid mubaarak baan nagu leenahay adiga iyo hooyoba ciid mubaarak baanu ku leenahay maxaad hooyo iyo dhegaystayaasha muslimiinta ah iyo kuwa soomaalida gaar ahaan baad u saaraysaana waxaan amaqi jiray anoo yar madayaxa hadaasiyanataniida abejoogta isuja dayaashainaya ilaahi na siiyey isagaa ku abaale aayadaasaayamaanta
wallaahi waayo waayo horta intaanan intaanan heesaad leedahayna ku gaadhsiin bal iiga waran ciidaha dhulka soomaalida lagu ciido gaar ahaan hargeysa oo kale iyo markaad ciidaysid subaxdii iyo waxyaabahaad u xiisida dareenkaaga taabta maxaa ka mid ah intaan hargeysa gaadinba markaa ciidda arookay tahay wax memorigeyga ku duuban walaal aroota hadda marka salaada laga soo noqdo maxaa la yidhahaa shuurada lagu xangalaa shuurada la cunaa marka hore haye maogtahay haye inta memorigaygaas taasay ku jirtaa in halkan laga bixiyo kale inkastoo aan aan aan garanayn laakiin xaafadda iyada waxay samaysaa waa taas intaana salaada la tegin hooya way niifi jirtay qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya la bixin jiray cuntadan la bixiye fitrada ee dadka la siiyo qoysaska ee idinku Haa.
hareeraysan la siiyo ee meel waan gartay subaxda la qaybiyo maasha allah waan gartay subaxda la qaybiyo ha saas horta memorigayga ku jirtaa hal iyo jeer su-aasha ugu dambeysa bal heesteebaad heesahaaga marka ciidan dadka usoo qabanaysa bal heesaad kuwaaga aad tiraadid gacanta way yeero gaari karta inkastaad heeso badan tahay wuxuu kalgacaylka adaa wadnaha dhiga xasuusta ku yahay waxyahayga dareenka ku weynda wadeeyey jidhkayga
obohoy kalgacaylka maxaa welala uga sarta walbaarka walaaca la hoosay jacayl weerdiisa wax saarkiyo ceebta sarta wiiradiisa muxuu wadi raacay
haatanna waxaynu soo gaadhnay nuurow guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenii gaarka ciidda ugu talagalay tan iyo inta aynu mar kale dib ugu kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo ciid wanaagsan
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo ila socodsiin iyo anigoo idinla socodsiinaynay barnaamijkaas ciidda isagoo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o somali dot com haddaan wararkii ciidda dib ugu laabanona dhinacaas iyo magaalada hargeysa wariyaha v o ayaa waxay soo sheegaysaa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu tukashada salaada ciidda kala qayb galay magaalada hargeysa dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi sida ay kusoo warramayso wariyaha v o a sagaal mustafa xasan nuur madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay kumanaan dadweyne ah tukashada salaada ciidulfidriga ilaahay soonkii iyo cibaadadii rabadaan taagnu soomnay iyo cibaadadii haynaga aqoon ilaahay muslimiinta wixii dhintay iyo waalidkeenna hoo naxariisto innagana haynoola daba naxariisto maanta dalkeennu ilaahay mahadii dhammaantii nabad buu kuu ciiday waa la wada ciiday aad iyo aad baynu nabad qabnaa roobkiina waa inoodoo abaareen waa naga jabeenay ilaahay baa ku mahadno waa ugu shukrinaqayna maanta adduunka waxa ka socda maanta adduunka dagaalada ka socda waxaanu ka socdaa intii ugu badnayd ee uu ka soo bixi jiray quuta daruuriga adduunku adduunkao dhan wuxuu ka warwarayaa bilaha soo socda sannada soo socda inuu yaraado quuta daruuri iibahoo la helaaba sidaa darteed waxaynagu waajiba qof waliba wuxuu hayo inuu xanaaneeyo kow hadduu xoolo hayo waa inu dhaqaaleeya hadduu bacrintar yahay waa inu dhaqaaleeya hadduu xooggiisa hayo xooggiisa waa inu dhaqaaleeyo u ka faa'idaa hadday caafimaad tahay caafimaadka waa inuu dhowraa u dhaqaaleeyaa haddaad caafimaadka jaad iyo balaayo iyo balod ku disho khasaaraad keentay wixii uu haye hantee waa inu dhaqaaleeya aanu noqonin muslim meeluu ku daadiya aan la garan dabeetana waa in loo diyaar garooba tacab inaynu isku filaano waxaynu soo saarno sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa ciid wanaagsanaydi lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haddaan haatanna idiin guud maro qodob ama laba ka mid a wararkii dunida saraakiisha dalka bakistan ayaa xaqiijiyey in la diyaariyey tallaabooyin sharciga aflagaadada ee waddanka bakistan lagula tiigsanayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas imraan khan iyo ilaa boqol iyo konton xubnood oo kale hase ahaatee tallaabadaas ayaa loo arkaa inay tahay in dowladdu ay arrimaha diinta u adeegsanayso hab ay ku cabsi geliso dadka ay siyaasadda isku hayaan eedaha aflagaadada ah ee loo soo jeedinayo ra-iisul wasaarihii hore bakistan imraan khan ayaa ka dhashay kadib markii ay xujay u dhalatay dalka bakistan ay ku oriyeen islamarkaana ay hadallo deel qaafah ku yidhaahdeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka bakistan shehbaas shariif iyo wafdi la socday oo booqasho ku joogay dalka sacuudiga gaar ahaan masjidka barakaysan ee nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ee magaalada madiina xujayada la sheegayo in ay aflagaadeeyeen ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa lagu eedeynayaa in ay xidhiidh la leeyihiin ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan ra-iisul wasaarihii hore bakistan iyo kaaliyayaashiisa ayaa iska fogeeyey eedan iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay wax lagu qoslo iyo weliba natiijo ka dhalatay cadaadiska dadweynaha ee la kulmeen maamulka cusubi xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka dhaqaalaha ee dalka bakistan haatanna dhinacii heesaha inagoo gebagabadii kusii dhow ayaan mid ka mida idiinsoo qabanaynaa
codkaas maryan mursal- mursalna wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intaannu idaacadaha soo socda dib hawada ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh